magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayaan shan boqol oo arday oo dhameeyey dugsiga sare ee iskuulka imaam maalig ee magaalada muqdisho waxaa ka qaybgalay munaasabadan maamulka dugsiga imaam maalig bacda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo martisharaf kale maamulaha guud ee dugsiga imaam maalig ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan yuusuf ayaa ka waramaya marxaladihii kala duwana ay soo mareen ardayda qalin jabisay marka dafcaddan shan iyo tobnaad ayaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo dhammaan juudi baan idinku soo baxshay oo si hore loo sheegay idinkoo yayara laykeen maanta waa qalin jebinaysaan marka waxaan jeclaan lahaa ardadaas waagii amra laysii jiray buuggaan akri kaale iskuulka aad hadda maanta ma jaamacadu waxaas maahan adiga ismaamilaysid adiga xataa haddii xiisadaha a maqan yihiin maxaa maqanta lagu dhimaayo wixii ku soo qorna oo oo maqnaashaa ku yimaada tayibkaas hadduu gaaro waa sinitarkaas waa ku noqonaysa marka adigu inaa ismaamusho waayo ma ahane si hoy ku dheysay marka dad weyn ay noqoteen ismaamulaysaan ku taxadara insha allah ardada insha allah waa sanadkan kaalimaha ka galay horey u sheegnay kuwii sideedaadka ahaa ee kaalinta koowaad iyo labaad galay abaalmarintooda waa siinay oo saxafad gooniya ayaan u qabanay oo ardaygii waxaan siinay shan boqol oo dollar iyo afarta sanoo soo socoto free ah ayaa waa sheegnay ardayga faafoorka asaga maadaama jaamacad aadayo inaan jaamacada minxa uga raadino haddana dalabkii waa noo yaalaan jaamacada waa u gudbinay lacag shan boqol oo dollarna waa siinay abaalminta waa soo waalidiinta waxaan ka codsan lahaa ardadiina inaad ka warqabtaan oo la socotaan xaaladooda mee ciiday la saxiibayaan meeshay aadayaan waqtigii waxay ku luminayaan arday haddaad dabagelin waxaad ka wareegaysaa isagoo barnaamij kale ku jira marka inaad ka dabagashaan qaar ka mid a waalidiinta iyo marsarafta ka qayb galay munaasabadan ayaa hadalla dardaarana u jeediyey ardayda qalin jabisay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardada dufcada shan iyo tobnaad ee labada kun saddex iyo tobanka qalin jabiyey waxaanan rabaa inaan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo ani waxaan ka mid ahay waalidiinta ilmahooda maanta qalin jabinayaan wallaahi waxaa fiican xaqiiqada in laga hadlo isma ammaanayo laakiin maanta waxaan ugu amaalgudo maamulka iyo macalimiinta iyo maalig ma garanaa runtii waxaan ahaa dadkii ilmahooda ay ka bilaabeen iskuulka fasalka koowaad ee dugsiga hoose ilmahayga iskoolka lama soo marin iskoolka fasalka koowaad ay ka bilaabeen waxaan aada iyo aad u bagaadinayaa oon ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta imaam maalig oo macalimiin badan ay soo mareen ilmahaygana ay garanayaan waleh aniganayse ay garanayn dadaalkii iyo samafalkii iyo taxadarkii ay ilmaha marinayeen inaan u mahad celiyo maamulka iyo macalimiinta iskuulka imaam maalig mahad celin ka bacdi waxaan rabaa inaan ku daro raaligelin waalidka oo is soo furan laakiin aan isleeyahay waa kuusoo sheegi lahay madaha baadoo isku warsa lahaydeenoo oo ah arday inta la keenay maamadaas koobtay fasal koowaad inta ka bilaabay maanta foomfoor dhameeyey ma badnaa isleeyahay dhammaantood in macallimiinta ay ku wada faraxsanaan mararka qaar arday dee wax ka sii noqdaan arday macallinka xanaajiya sheekada dacadka la isla ceerinaayo timaha oo si fiican aan loo soo xiiran waxyaabahaas oo dhan waxaan rabaa dee inaan ka dhiibo cudurdaar buuxa iyo raaligelin inaan siino maamulka iyo macallimiinta wixii soo dhacay macnaha ardaydan ka qalin jabisay dugsiga imaam maalig ee magaalada muqdisho ayaa dufcaddii shan iyo tobnaad ee ka baxda dugsiga tan iyo markii la asaasay